asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinayna kuwada ugu waaweyn ciidamada dadka deegaanka oo weerar ku qaaday fariisin ay dagaalamayaasha shabaab ay ku lahayeen degmada ceeldheer shirkii ugu horeeyey ee jaamacadda carabta iyo kan ururka iskaashiga islaamka oo ka furmay magaalada rayaad ee dalka sacuudi arabiya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo furay shirka maalgashiga dhaqaalaha buluugga ah ee soomaaliya saruukac ballaaran uu ku yimaaday qiimaha maciishada dalka kadib raoomi higaana uu ka daayay qaar ka mid a gobollada dalka mucaradka puntland uu war ka soo saaray xaaladda cakiran ee maamulkaasi iyo ra-iisul wasaaraha faransiiska oo sheegay in wax qiil ah aanaan loo haynin duqeymaha israa'iil ee ku hayso falastiiniyiinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen sabti ah xad ay soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadka laba kun saddex labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markaana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan oo idiin akhriyo anigoo cabdulqaadir cismaan indhoy ciidamada dadka deegaanka ayaa weerar ku qaaday fariisin ay dagaalamayaasha shabaab ay ku lahayeen degmada ceeldheere sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdifitaax xilkacsi
ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa lagu soo waramayaa in howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen gudaha degmada ceeldheer ee bariga gobolka galgaduud halkaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab kadib markii ay ciidamada dowladda ay isaga soo baxeen ka hor howlgalka ayaa waxaa la sheegay in dagaal uu halkaasi ku dhex maray ciidamada dadka deegaanka iyo weliba dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa sidoo kale la sheegay inay bilaabeen ciidamada dadka deegaanka kuwaas oo dhowaan ka ambabaxay magaalada muqdisho waxaana ay weerar gaadmo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen al-shabaab sidoo kale dagaalka ayaa la sheegay inuu hogaaminayay khaliif cumar macalin nuur oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidamada dadka deegaanka asigoona tilmaamay in ay weerar ku qaadeen fariisimo ay degmada ceeldheer gudaheeda ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaal ayaa sheegay in ciidamada huwanta ah oo ka howlgaleen degmada ceeldheer oo ka mid ah degmooyinkii ciidanka hore ay ugu soo baxeen waxa uu sheegay wasiir al cadaala in howlgalka ciidamada fuliyeen lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab halka qaar kalena ay tilmaameen in la dhaawacay halka qaarka kalena uu tilmaamay in la dhaawacay waxa uuna intaa ku daray hadalkiisa inay jiraan xubno kale oo nolosha lagu qabtay geesiyaasha bariga galguduud waxay maanta ka howlgaleen gudaha degmada ceeldheer horjoogyaal halkaa joogay qaar waa ay dileen kuwo kale nolosha ayay kusoo qabteen kuwo kalena waa dhaawac dhul ninkiisa ayaa leh guuleysa alla ayaa mahad leh ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda soomaaliya faahfaahin badan kama aysan bixin qaabka uu u dhacay howlgalkan ka dhacay gudaha degmada ceeldheer oo gacanta ugu jirta al-shabaab waxaana la filaya in saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya ay faahfaaxin ka bixin doonaan howlgalkan ka dhacay gudaha degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud cabdifitaax muun warbaahinta dalsan
shirkii ugu horeeyey ee jaamacadda carabta iyo ururka iskaashiga islaamka ayaa ka furmay magaalada riyaad ee dalka sacuudi arabiya kaasi oo lagaga hadlayo xaaladda khaza iyo weliba qadiyadda falastiin sida faafaahinta warkan uu ku eegayo maxamed geedi shiine
shirkii wadajirka ah ee wadamada carabta iyo weliba ururka islaamka ayaa ka furmay magaalada riyaad ee caasimada dalka sacuudi arabiya shirkan oo ay ka qeybgalayaan inta badan madaxda wadamada caalamka islaamka iyo weliba sidoo kale dalalka jaamacadda carabta ayaa looga hadlayay qadiyadda culus ee ka taagan marinka khaza oo duqeynta baan ay ku hayeen ciidanka yuhuudda shirkan oo ay martigelisay dowladda dalka sacuudi arabiya ayaa looga hadlay arrimo badan ay ku jiraan sidii mowqif midaysan looga qaadan laha arrinta ka taagan marinka khaza iyo sidoo kale wadamada iyagu oo aan islaamka ahayn ee ku sugan dalka sacuudi arabiya ay qeyb ugu qaadan lahayn shirkan dhaxal sugaha dalka boqortooyada sacuudi carabiya maxamed bin salmaan oo shirkan fure ayaa sheegay in loo baahan yahay kulankan wadajirka ee wadamada jaamacadda carabta ku bahoobay iyo sidoo kale wadamada islaamka aan jaamacadda carabta aan ka mid ahayn ay qaraar uga soo saaraan arrinta ku saabsan marinka khaza sidoo kalena kulankan ayaa waxaa khudbado dhinacyo badan taabanaysa ka jeedin doonaa madaxda dalalka islaamka iyo weliba kuwa carabta ee ka qeybgalaysa kulanka madaxweynaha dalkaasi suuriya bashaar al asad ayaa sheegayna mowqifkiisa ku aadan shirkan carabta ee islaamka inuu yahay mid loo baahan yahay islamarkaana wadamada carabta islaamka ay go-aan ay ka qaataan arrinta ku saabsan marinka khaza dowladda soomaaliya waxaa kulankan uga qeybgalaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya islamarkaana kulankii shalay isagoo qeyb ka ahaa ayaa waxa uu ka hadli doonaa arrinta ku saabsan kulankan wadajirka ee ururka jaamacadda carabta ee islaamka mowqifka ku aadan dowladda soomaaliya arrimaha marinka khaza madaxweynayaasha dalalka sacuudi boqortooyada sacuudi arabiya jordan masar turkiga wadamo badan oo islaam ah oo aan ka mid ahayn ururka jaamacadda carabta ayaa iyaguna lagu wada in kulankan ay ka hadlaan islamarkaana ka hadli doona qadiyadda ku aadan ismarigaaga ka taagan marinka khasay weliba sida baan loo baabiinay shacabka iyo weliba dadkan waxba galabsan ee ku dhaqan dalka falastiina gaar ahaan marinka khaza dhaxal sugaha oo shirkan isagu martigeliyay islamarkaana qeyb ka ah hadallada uu halkaa uu ka jeedinayo ayaa sheegay in loo baahan yahay wadamada carabta islaamka inay go-aan ay ka qaataan islamarkaana wax wax ku oola laga soo saaro kulankan wadajirka ee jaamacadda carabta islaamka oo noqonaya kulankii ugu horreeyey sidaan oo kale ah ay wada yeeshaan labada dhinac loogana hadlaya qadiyadda ka taagan marinka khaza kulankan ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya sheegtay in laga soo saari doono warbixinna wax ku ool ah
dhinaca kaletana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa waxa uu furay shirka dhaqaalaha buluuga ah ee soomaaliya sida mar kale faafahinta murtan uu ku eegayo waryahayaga cabdifataax muumin ilkacsi
muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka maalgashiga dhaqaalaha buluuga ah ee soomaaliya oo lagu soo bandhigayo fursadaha maalgashi ee kheyraadka badaheena shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah waxaana ka qayb galay wasiire ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirada kalumeysiga ee maamul goboleedyada dalka safiiro iyo weliba shirkalo caalami ah oo daneeya kheyraadka badaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay dadaal ugu jirta soo jiidashada iyo welibaba dhiirigelinta maalgashiyo caalami ah si kor loogu qaado wax soo saarka dalka taas oo horseedi karta isku filnaasho dhaqaalaha oo waara taas oo horseedi karta isku filnaasho dhaqaale oo waara axmed xasan aadan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ee kheyraadka buluuga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyntii ka hadlay madasha meel walba oo soomaaliya hadda la maalgashanayo ha ahaado communicationka ha ahaado maxay ahayd kalluumeysiga ha ahaado enerjiga ha ahaado diyaaradaha dad soomaaliyeed oo ganacsataa ay ka shaqaysto laakiin kuma filna wax soo saarka dalka waxaan leenahay jaanisa haysataan maanta aada inta aada rabtaan ka qaadan kartaan maalgashiga sektarada dhammaantood gaar ahaan kalluumaysiga xeebtaas dheerun leenahay kuma diyaarsano dekadihii kalluumaysiga bolosho santaradii kuma diyaarsano kolestorojida kuma diyaarsano hadda bilahan aanu ku jirno ee sebtembar iyo octoobar iyo novembar waa suusa tuna season waxaan ognahay inuu gaari doono zero pointy five marka qaarkoodna la daadin doono sababta waxay tahay meel lagu kaydiyo waxa dheeriga ah oo dadka isticmaalaan ma taalo bilaha ku-xigtana waa la waayi doonaa marka looma dulqaadan doono in loo xandhibnaado waxaan annaga unbaa iska haysanayno maxay ahayd to mana maalgashanayno ma surug markaad berri aragto nin dhistay colestoragekii dekadii kalluumaysiga wixiisi diyaarsaday ha ka masiirin maanta jaanis haysataa si cilmi ayaa labada maamul looga doodi doonaa jaanisyada jiro oo rasmiga ah waxaan leenahay ganacsadeenna diyaar waxaan u nahay wax kasta oo idiin fududaynayo inaad sektarkan hogaamisaan inaad maraakiib soo iibsataan oon ka maaran inaan kuwa ajnabi laysanse siino haddaad maraakiib la timaadaan haddaad warshado dhisataan annagu dhammaan waa idin soo dhaweynaynaa diyaar buuna dowladda soomaaliyeed iyo wasaaradda kalluumaysiga diyaar ba idin tahay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo dhinaciisa goobta ka hadlay islamarkaana jeediyey khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa ayaa ku dhiirigeliyey maalgashadayaasha gudaha iyo caalamkaba inay ka faa'iidaystaan fursadaha badan ee ka banaan maalgashiga dhaqaalaha buluga ah ee soomaaliya waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu sheegay in soomaaliya ay dadaal ugu jirto soo jiidashada iyo weliba dhiirigelinta maalgashiyo caalami ah si kor loogu qaado wax soo saarka dalka taas oo horseedi karta isku filnaasho dhaqaale oo waara waxaan samaynay istaraatiijiyado iyo master plans waxaan samaynay shuruuc baan samaynay dhammaantood waxaan uga dan leenahay fududaynta ka faa'iidaysiga khayraadka badda iyo dhaqaalaha buluugga ah waxaan ugu yeeraynaa marka soomaalida iyo saaxiibbadaba soomaaliya waxay diyaar u tahay wixii hadda ka dambeeya in lala ganacsado inaan kala faa'iidaysano annaga haddii ilaahay idhaahdo deynta waa nalaga dhaafi doonaa ilaahay idankiis bisha labayo tobnaad way ku mahadsan yihiin saaxiibada halkan fadhiya safaaradaha ee dowladahooda matalaya iyo ee, hay-adaha kaleba runtii caalamkuna waa ku mahadsan yihiin qayb weyn ayay ka qaateen in deyntaas nalaga cafiyo waana uga mahad celinaynaa cid kasta iyo qof kasta iyo dowlad kasta oo nagala qayb qaadatay hawshaas waa ku mahadsan yihiin kuwa deymaha naga cafiyana waa ku mahadsan yihiin technically kuwii noo support gareyna waa ku mahadsan yihiin dayn cafiskaas oo hibi completion point haddii laa yidhaahdo waqti dhow ay dhammaan doonto wixii ka dambeeya waxaad dareemaysaan itijaaha ay soomaaliya u socota meeshuu yahay itijaaha ay soomaaliya u socota ma aha intay deymo qaadato in deymahaas deedna ay kharash u isticmaasho maaha waxaan rabnaa haddaan deymo qaadano deymahan qaadanayna inaan u istic- u isticmaalno production sectorska sektaradaas wax soo saarka inaan u isticmaalaan rabnaa marka waxaan idinku yeeraynaa inaan kala faa'iidaysano waxaan idinku yeeraynaa in aad ku soo dhawaataan soomaaliya ganacsatada soomaaliyeed waxaan ay mahadsan yihiin dhaqaalaha waddanka qayb weynay ka yihiin waqti adag bay soo shaqeeyeen xaalado adag bay ku soo shaqeeyeen waan uga mahad celinaynaa waxaanse ugu yeeraynaa ayagana inay diyaar garoobaan oo dalkaani wuxuu u baahan yahay projects ayaga ka waaweyn iyo investment ayaga ka xoog badan uu u baahan yahay sidaa darteed ha u diyaar garoobeen inay la sharaakoobaan investorska bannaanka ka imanaya ha u diyaar garoobaan inay ayagu sectoriska ay qaban karaan ayaga ayaa marka kale ayaa priority-ga ah inay ka faa'iidaystaan cabdifataax muun warbaahinta dalsan muqdisho
gudahana warkeebinada caawa kala socoteen raadiyaha dalsane muqdisho waana keentaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa talal hel